dadka shacabka ah oon u adeegayno u nimidna ha la ammaan geliyo ha la tuso inaan ayaga u shaqaynayno u dhimanayno waa ceeb annagoo ayaga u dhimanayno dalkayna u dhimanayno in dadka shacabka aan naga soo eed sheegto ama kuwaan dariska idinla ha ahaadeen ama markaan howlgalka gallo kuwa aan dhex mari doonno ha ahaadeen intaba dadka shacabka ahu waa walaalihiina ha la soo dhoweeyo cadowgaa dadka shacabkaa la dagaalama oo cadowgii baana ka dulqaadaynaa marka haddaan annagu la dagaalanno soo laba cadow ma noqonayno oon dhibaatayno cadowga naga soo hor jeeda ee al-shabaab wuxuu dadka ku sameeyaa dhibaatooyin iyo culays dadku xamili waayey ummaddii soomaaliya oo qol uu qof walba leeyahay oo dadku waana dhibeena naga qabta wiilka yarkaa oo toban jirkaa waa ka kaxaysanhayaan